alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa bacd waxaan insha allahu bilaabaynaa kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari lkitaabi wasunna xisni waa dhufays xisnu lmuslim marka macnaheedu waxa weeye qofka muslimkaa dhufayskuu ka geli lahaa shaydaanka shaydaanka shayaadiinta insiga ah shayaadiinta jinniga ah iyo wax kastoo dhiba dhufayskii uu ka geli lahaa iyo gaashaankii uu iskaga ilaali lahaa weeye marka kitaab yar oo aada u faa-iido badan sababtoo ah wuxuu kulansanayaa adkaar badan iyo dikri badan iyo ducooyin badan oo qofka muslimkaa uu u baahan yahay waqtiyaal kala duwan iyo makaano kala duwan waana kitaab yar oo aada u fudud oo qofku iska qaado karo hadduu safrayo hadduu guri joogo hadduu dariiq marayo saacad walbana dikrigii looga baahnaa ayuu ka helayaa marka qofka siday tahay ugu dhaqma wuxuu noqonayaa qof daakir ah oo ilaahay subxaana wa tacaalaa waqti walba xusaya si fudud oo uusan ku dhibtoon laakiin waa qofkii niyad iyo casiimo waxa weyan ilaahay siiyo wey subxaana wa tacaala marka kitaabka waxaa iska leh oo alifay asheekh saciid ibnu cali ibnu wahab alqaxdaani sharx ayuu leeyahoo sharxay ayaa jira waxaa sharxay sheekh la yidhaahdo majdi ibnu cabdilwahaab alaxmed oo matniga sheikha iska lahuna uu inta tasxiixaad sharaxaas ku sameeyey uu fasaxay marka sharax faa-iido fiican lena weeye sharaxaas laftirkiisu kitaabku waxa uu kulansanayaa waa duco iyo dikri ducaduna waa cibaado ducadu waa cibaado oo qofka markuu allaah baryayo waa qof allaah caabudayo subxaanahu wa tacaala sida haddii uu allaah keyrkiis u baryo oo wax aan makhluuqu awoodin uu u weydiisto sida uu mushrik u noqonayo oo uu u noqonayo qof alla keyrkiis caabuday hadduu allaah tuugana waa qof mukhlisaho allah caabuday inay ducadu cibaado tahayna allah kitaabkiisuu ku sheegay nabigana sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa ayuu ku sheegay sunnadiisa ayuu ku sheegay nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam xadiidka nucmaan ibnu bashiir ee uu wariyey tirmidi wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada alfaada gabarna ina adducaa huwa alcibaada baryadu ayada keligeedaaba cibaado ahba markaasuu nabigu akriyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay qowlkiisa wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu idin yidhi ibarya waa idinka aqbalaa marka inay cibaado tahay waxaa ku tusaya allah amray saasaa nabigu ku baraarujin sala allahu calayh wasalam saasuu nabigu ku baraarujin ummadda inay baryadu cibaado tahay waxaa idin tusaya allah asagaa amray ballanna qaaday inuu aqbalayo ballanna qaaday inuu aqbalayo marka baryadu waa cibaado welibaa cibaado midda ugu weyn weeye wax ilaahay lagu caabudo waxa ugu weyn weeye inaad ilaahay tuugto naartiisa ka magan gasho jannadiisa weydiisato dulliga adduunka iyo ciriiriga aakhira aad ka magan gasho cudurada jirniga shayaadiinta wax kastoo dhib ah adala ka magan gasho waa cibaado waana cibaado midda ugu weyn markii uu xadiidkaas sharxayay abu sulaymaan xamdi ibnu muxamed alkhaaabi wuxuu dhintay saddex boqol iyo siddeetan iyo sideed hijriyadu markay ahayd waa kun sano ka hor imaamkaas kitaabkiisa laha shanu ducaa markuu xadiidkaas sharxayay safxada shanaad weeye wuxuu yidhi adducaa huwa alcibaada macnaheedu waxa weeye annahu mucdamu alcibaadati wa afdal lcibaada cibaado kan ugu weyn weeye baryadu waana kan ugu fadliga badan waana kan ugu fadliga badan weliba wuxuu sheegay inay tahay cibaadadaasu waajib oo qofku allaah inuu baryaa waa waajib markuu banu aadamku baryada qaababka ugu qaybsamo uu ka hadlay oo dadka gabal inay yidhahdeen ducada wax faa-iidaaho kuma jirto wixii dhici lahaa waa dhacayaan oo wuxuu sheegay madhabka ahlu sunna waljamaca ay ka qabaan ducada oo wuxuu yidhi wa qaala daa'ifatun ukhraa adducaau waajib wa huwa yadfacu lbalaa'a wa yaruddu lqadaa ahlu sunna waxa weyan daa'ifa waxay yidhahdeen baryadu waa waajib in ilaahay la baryaa waa waajib balaayooyinkaana alla ku difaacaa qadahana lagu radiyaa hadalkaas ayuu aad u sharxo wuxuu yidhi wa qaala aakharun adducaau waajib ilaa annahu laa yustajaabu minhu ilaa maa waafaqa alqada baryada ilaahay la tuugaa waa waajib waxa weeye markaad alla baridana waxaa lagaa waafaqayaa lagaa aqbalayaa wixii waafaqa xukunka alle wa hada almadhabu huwa asaxiixu wahuwa qowlu ahli sunnati waaljamaaca in baryadu waajib tahay oo ilaahayna uu kaa aqbalaya wixii qada'a waafaqa waa madhabka saxiixa ah waana qowlka ahlu sunna waaljamaaca ay qabaan marka waxaad ogaataa baryadu waa waajib waana sunno waa cibaado ilaahay weynaa loogu dhowaado waxa weeye ilaahay weynaana subxaana wa tacaala wuxuu aqbalaya wixii qadihiisa waafaqa kitaabka wuxuu koobsanayaa xis muslimka ah saddex macno marka lasoo gaabiyana laba noqonayo waana saddexda faatixadu ay kulansato waxa weeyaan allaah ammaantiisa dikri kasta ood aqrayda waa allaah ammaantiisa ood ilaahay ku ammaanayda subxaanahu wa tacaala amase waxa weeyaan waa tawxiid aad ilaahay cibaadada ugu keliyeelayood shirkiga uga beri noqonayso amase waa su-aal aad allah danahaaga ku weydiisaydo aadna uga beri noqonaydo inaad xoog iyo xeelad leedahay aad dhibka iskaga celido amaad wanaag ku kasbatood ku shaqaysato alxaafid ibnu kathiir markuu sharxayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuxuu sheegaa diinkoo dhan wuxuu ku wareegayaa allah keligiis la caabudo iyo keligiis in la baryo diinka oo dhan labadaasuu ku wareegaa hoy adkaartuna labadaas ka bixi mayso diinka oo dhan labadaas ku wareegaa oo wuxuu yidhi horta marka hore cibaado waxaa la yidhaha huu yidhi camaa yajmacu kamaala almaxabati walkhuduuci walkhawf shaygu markuu laba shay kulansado cibaada la yidhaha huu yidhi kamaala almaxabati walkhuduuci walkhawf jacayl kaamil ah isdullayn iyo cabsi kaamil ah qofka allah waa caabuda haddii intaas laga helo jacayl meesha ugu dambaydo qofka allah inuu jeclaado isku dulleeyo allah oo ka cabsado cibaado saasaa la yidhaha wy cibaado saasaa la yidhahdaa qofka marka allah markuu tuugayo alle wuu jecel yahay waxna wuu ka raba wuuna isku dullaya wuxuu dareemin asagu inuu baahan yahay allana qaniya marka waa cibaado meesha ugu dambayda wa cibaada meesha ugu dambeyday marka iyaaka nacbdu iyaaka nasta marku markuu fasirayo wuxuu yidhaahdaa i labadan lafdi oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin diintoo dhan labadaasay u laabataa kama baxdo labadaas kan horeeyo ah iyaaka nacbud keliga aan ku caabudaynaa wuxuu yidhi waa tabaru' min ashirki waa inaad shirki ka beri noqoto cidaan allaah ahayn inaad cibaado u ogoshahay ayaad beri kata oo diida midda labaadoo ah wa iyaaka nastaciin keligaan ilaahu kaalma kaa dalbaynaon ku tuugaynaon ku tala saaranaynaa wuxuu yidhi waa tabaru' min alxawl waalquwa waa inaad beri ka tahay xeelad aad dhibaatooyinka uga wareegsato inaad leedahay ama awood aad wanaag ku soo qabsato oo danaha aad u baahan tahay ku qabsato inaad leedahay iska beriyeelayda arrintaadana allaad u bandhigan marka faataxada labadaas macno ay sheegin ayaa diinta islaamka oo dhanna kulansata ay ku wareegi inuu qofku ka beri noqdo shirki oo allaah cidaan ahayn uusan caabudin iyo qofku inuu ka beri noqdo xeelad iyo xoog oo uu yidhaahdo wax walba awood iyo anigu xeelad melihiye allaan ku tiirsanaya on danahayga u sheeganaya marka intaas ayay kulansan saas daraaddeed xadiiska saxiixmuslimka ayuu nabiga sala allahu alay slm wuxuu yidhi allah hadlo wuxuu yidhi qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi walicabdi maa sa'al qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi faatixada wey salaadu faatixada waxaan u qeybiyey aniga iyo addoonkayga wuxuu yidhi ilaahay markuu addoonku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay wuxuu yidhaahdaa xamidanii cabdi addoonkaygu waa i ammaanay markuu addoonku yidhaahdo alraxmaani araxiim ilaahay wuxuu yidhahdaa ahnaa calaya cabdi addoonkaygu anuu i tilmaamay markuu addoonku yidhaahdo maaliki yowm iddiin allah wuxuu yidhaahdaa majadanii cabdii addoonkaygu wa i weyney markuu addoonku yidhaahdo iyaaka kaliga aan allow nacbudu ku caabudayna wa iyaaka kaliga aan nastacinu kaalma kaa dalbayna ilaah wuxuu yidhaahdaa haadaa maa baynii wa bayna cabdi weli cabdi maas'ala aniga iyo addoonkayga wax naga dhexeeya waa intaas waa inuu kaliga ii caabudo kaligayna i baryo fiiriid allah iyo addoonka waxa ka dhexeeya waa inuu addoonku alla keligiis caabudo keligiisna tala saartoo baryo oo uusan allaah la baryin cid kale oo uusan marag la baryin oo uusan nabi la baryin oo uusan weli la baryin oo uusan awowayaalkiis la baryin oo allah kaliya uu baryo sidaasaa waxaa la yidhaahdaa waa xaqa alle iyo addoonka ka dhexeeya oo addoonka laga rabo markuu addoonku marka intaas guto oo uu alla kaliya caabudo alla kaliyana tala saarto ayaa baryadii loo bilaabo le ihdina siraat almustaqiim ilaahu jidka toosan igu rid jidkii nabyaalka jidkii yahuuddana allow iga leexi jidkii kirishtaanka allow iga leexi markaasa alla yidhaahda hadduu ka soo baxay inu alla kaliya caabudo alla kaliyana tuugo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala marka uu baryo wuxuu leeyahay haadaa licabdi walicabdi mas'ala kanu baryada inuu ibaryaa addoonkaygaa leh addoonkaygana waxaan siinayaa wax i weydiistay maadaama uu dariiq saxa soo maray oo alla kaliya bariyey alla kaliya tala saartay alla kaliya tuugay haddaba intaas markaan ogaana ka gadaal kitaabkana aan idhi wuxuu ka hadlayaa dikri iyo waxa weeyaan duco waxaa muhiim ah inaan ogaano dikrigu wuxuu leeyahay ama ducada as waxay leedahay aadaab hadduu qofku aadaabtaas soo maro allah subxaanah wa tacaala uu ka aqbalay laakiin hadduu dariiqaas dariiqaan ahayn maro inaan laga aqbalin u baahanto la hoojiyo toddoba aadaab ah oo muhiim ah oo qofka laga rabo ayaan markaa ka hormaraynaa kitaabka toddobadaas waxay tahay midda ugu horeyda qofku markuu rabo alla inuu bariyo waa inuusan ka bilaabin baryada inuu toos uu yidha alla waxaas isii waa inuusan ka bilaabin maxaa la rabaa inuu ilaahay ammaano ko nabiga inuu ku saliyo sala allahu alay slam labo asagu dulmi iyo gardaro inuu sameeyey oo dunuub shaqaystay dhibaata uga timaado inuu qirto saddexdaa shay waa inuu isagu hormariya intuusan ilaahay baryin qur-aanka iyo sunnada labaduba taasay barya waxa weeyaan inta uusan addoonku alla baryin waxaa la rabaa inuu horta alla ammaano waa dariiqii nabiyaalka alla waa inaad ammaanto alxamdulilah taa tira alla waa ammaanta nabigana waa inaad ku salido sala allahu calay wasalam kadibna waa inaad qirato adugu inaad samayday dulmi iyo gaabin aad xaqa alla ka gaabiday taasaa la rabaa qur-aanka fiiriya nabiyullaahi ibraahim ilahay inuu baryuu rabaa intuusan baryin ayuu wuxuu ka hormariyey ammaan ilaahay fiiri aladii khalaqanii fahuwa yahdiin ilaahay waa midkii abuuro i hanuuninaya waladii huwa yudcimunii wayasqiin alle waa midka iquudiyo cabitaanka isiiye waidaa maridtu fahuwa yashfiin alle markaan jirado waa axadka i caafiya waladii yumiitunii uma yuxyiin alla waa midka idilaya ila noolaynaya wladii aطmacu an yakfira lii khadii'ati ywma اddiin rabbigay waa midka aan damcayo inuu ii dambi dhaafo gefkayga ii dhaaf maalinta abaalmarin intaas alluu ku ammaana intaas markuu alla ku ammaano shan arrimood ilahay weydiistay fiiri markaasuu yihi rabbi habli rabbi hablii xukman waalxiqnii bالsaalixiin wajcal lii lisaan baryo markaasi ka dambayda markuu ilaahay ammaanay ayuu yihi rabbi hablii xukman ilaahayo xugun isii waa maxay cilmi iyo fahm alla isii cilmi iyo fahm allow sii wa alxiqnii bisaalixiina dadka wan wanaagsanna allow igu dar ilaahay wuu ka aqbala kulligood ilaa hal su-aala maahan wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahu dadka iga dambeeyo ammaan dhexdooda iya oo dad i ammaana ilaahu ka dhig dadka iga dambeeyo wajcalnii min warafati ljannati naciim ilaahu waxaad iga dhigtaa dadka jannada layskugu barwaaqeeyo dadka dhaxli doono jannada geli doono allow igu dar waqfir liabii inahu kaana min addaaliin ilaahu aabbahay u dambi dhaaf dadka baadiyaysanuu kamid yahay aabbahay aabbihiis azer gaalu ahaa intii kale waa laga aqbalay taasaa laga aan laga aqbalin oo ah allo aabbahay u dambi dhaaf asaga laftigiisana nabi ibraahim markuu ogaaday inaan loo dambi dhaafay waa ka laabtay fiiri falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilah tabara'a minhu markay u caddaatay aabbihiis inuu cadow ilaahay yahay beri uu ka noqday aabbihiis inuu gaal yahay markuu ogaaday oo gaalnimadii ku dhintay fiiri intii kaleeto alla waa ka wada aqbal marka dariiqadaas ayaa la rabaa markaad allah rabto inaad tuugto waa inaad ka hormarido inaad ammaanto weliba inaad tawxiid ku ammaanto aduguna aad dulmiga aad qirato fiiriya nabiyullaahi yuunus ilaahay markuu ka warramayey nabiyullaahi yuunus dhanuun ilah wuxuu yidhi fanaadaa fi ulumaati an laa ilaaha ilaa anta nabiyullaahi yuunus markii libirigu laqay baduu ku dhaqay ku dhacay libiriyaa laqay malay weyn aa laqay darab calooshiisa isagoo ku jiru dhawaaqay calooshii isagoo ku jira oo badii ka koraydo oo daruuru ka koraydo oo mugdiga habeenku ka koreeyo oo afar mugdi meesha ugu hooseyda uu ku jiro uu dhawaaqay calooshi dhexdeeda markaasu wuxuu yidhi allaa ilaaha illaa anta horta taasuu ka bilaabay ilaahay inuu tawxiid u kala yeelo markaasuu wuxuu yidhi subxaanaka ilaahu nuqsaan malihi ceeb malihi ilahay wadaanku nastaha fiir alla ammaana markuu alla ammaanay uu asagu wuxuu qirtay inuu dulmi sameeyey wuxuu yidhi innii kuntu min aaalimiin ilaahu anugu aalimiintan ka mid fiiri saas darteeda nabiyula nabiyullahi maxamed sala allahu caleyh wasalam abubakar asidiiqa wuxuu weydiisay duca uu ku ducaysto muxuu ku yidhi waxaad ku tidhaha u yidhi allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfiratan warxamni inaka anta algafuur raxiim ma rabta abubakar ducaad ku ducaysato waxaad tidhahdaa allahuma inii dalamtu nafsi ilaah anugu nafteyda anaa dulmiyey dhib kastoo adduunka ii yimaada ama aakhira ii yimaada waa qaladaan anugu geysto ka yimi dembi anugu aan galay uu ka yimi saas dheh yidhi oo dulmi qiro kadib waxa weeyaan ilaahay bari soo ma jeedid nabiyullaahi aadam sidoo kaleeto rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna nabiyullahi aadam iyo xaawo marka ay la baryaayeen maxay ku bilaabeen rabbanaa dalamna anfusana ilahu nafteena annagaa dulminay marka dariiqada nabiyaalka iyo saalixiinta waxay tahay markay alla baryayaan kama bilaabaan baryada waa inay allah ammaanaan waa inay ilaahay tawxiid u kala yeelaan waa inay naftooda dulmi u qirtaan nabigana waa in lagu saliyo sala allahu caleyh wasalam haddaadan alla ammaanay nabigana ku sallin baryadii in lagaa aqbalo adigaa ka tegey adaa ka degdegay saas darteeda nabiga sala allahu alay slam ninuu arkay oo ilaahay tuugaya oo aan nabigana ammaanin ilaahayna nabigana aan ku sallin ilaahayna aan ammaanin markaasaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam cajala haada kan waa degdegay in lagaa aqbalo asagaa ka degdegay degdegtaan waxay keentay ina waxba laga aqbalay soo ma jeedid saas darteeda nabigu ku yidhi sala allahu alay slm ninkaas ama nin kale oo wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum falyabda bitamjiidi rabbi qofkii markuu tukana horta rabbi ha ammaano wahanaa'i caleyhi alla ha tilmaamo uma yusallii cala nabiy kadib nabiga ha ku salliyo sala allahu alay wasalam uma yadcu bacdu bimaa shaa markaas ka gadaal wuxuu raba ha ku ducaysto markuu ilaahay ammaano nabiga ku salliyo sala allahu alay wasalam kadib wuxuu raba ha ku ducaysto xadiiskaas abu daawud iyo tirmid ayaa wariyeen ma garad marka qofka marka koobaad edebta koobaada laga rabaa waa taas tan labaadoo laga rabaa maxay ta tan labaadoo laga rabaa waxay tahay marku alla baryayo asagoo qalbigiisi meel kale ka fakara inuusa iska dhawaaqin carabka lama rabo inaad alla kaliya ka barido waxaa la rabaa qalbigaaga inaad soo xaadirido oo ilaahay weynaa qalbigaaga adoo waxa weeyaan u khaalis yeelaya oo ilaahay ka raja inay wax uu aad ka baryaydo inuu ku siinayo oo ilaahay ka cabsanayo caradiisa iyo cadaabkiisa inaad barido adoo qalbigaagu xaadir yahay oo isku dullaynaya ilaahay taasaa la rabaa nabiyaalku saasay ahaa jireen ilahay markuu nabiyaalka tilmaamaya muxuu yidhi inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana nabiyaalku waana tuugi jireen u alla yidhi raqaban wa rahaban ayagoo jacayl noo qaba oo damac ku jiroo na rajaynaya inaan wax siino ayagoo cabsi ku jirto oo naga cabsanaya ayna tuugi jireen ilahayna nabiyaalku wa kaanuu lanaa khaashiciina waana isku kaana dullay jireen ilahayna nabiyaalku marka dariiqa nabiyaalko la raba waxay tahay qofku markuu alla tuugayo maahan asagoo qalbigiisa meelka iska kaafila inuu yidhi allaw inuu iska yidhahdo maaha waxaa la rabaa qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo qalbigiisa waxa weeyaan inta soo xaadiriyo isagoo ilaahay cabsidiisa dareemaya ilaahayna rajaynaya inuu wax siinayo oo aan quusan inuu ilaahay tuugaan rabo oo isku dulleeyo edabta saddexaad oo la rabaa waxay tahay qofku markuu alla tuugayo waa inuu gooyo ilaahay waxaas isi ilaah waxaas isi waa inuu yidhahdo waxaan la ogolay inuu yidhahdo ilaahay waxaas isi haddaad rabto adugu oo lama ogolo taas nabigu waa diiday sala allahu alay wasalam nabig wuxu ui idaa dacaa axadukum falyaczim ilmas'ala walaa yaquulanna allahuma in shita acdinii fainahu laa mustakriha lahu nabigu wuxuu yihi sala allahu calay wasalam qof ininka mida markuu ducaysanayo baryada hagooyo ha yidhahda ilaahu isi yuusan dhihin ilaahu adugu haddaad rabta isi yuu dhihin hadduusan rabin ilaahay ma walaa cid dirqi kartaa jirta waa xadiis bukhaari muslima soo ma jeedin taasna waa muhiim arrinta afraad oo la rabo waxay tahay qofku allaah markuu baryayo oo aad rabto ilaahay danahaaga inaad weydiisato oo aad ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala baahidaada aad u sheegato waxaa la rabaa inaad baryada qarsato waxbaha la jahrin macrofon inta meel ku rakibato inaad qayladhaamid uma baahnid inaad meel ka qaylid uma baahnid maxaa weeye waxaad samayn hoosaad ilaahay u toogin allaha aad wax weydiisaydo kaliya had maqashiin cid kale maqashiin maydid fiiri taasaa ka mid a qur-aanka kariimkaa saas alla ku amray ilah wuxuuhi idcuu rabbakum war rabbigiin barya tadarucan idinkoo isku dullaynaya wa khufyatan idinkoo qarsanayo cidna iska maqashiinayn saas darteeda xasan basri oo taabici ah wuxuu dhihi jiray kaana almuslimuuna yajtahiduuna fi ducaa muslimiintu waxay ahaan jireen dad baryada ku dadaala walaa yusmacu lahum sawtun codna lama maqli jirin in kaana ilaa hamsan haddiiba uu jiro waa cod hoose fii maa baynahum wa bayna rabbi codkooda wax kale maahayn ayaga iyo rabbigood ayuu dhixi ilaahayna wax walba waa maqla marka cod hooseeya ilahay inaad ku tuugto taasaa la rabaa adaad rabto ilahay inuu baryada kaa aqbalo taasaa la rabaa inaad baryada waxa weeyaan aad ilaahay ku tuugto haddaad rabto inuu kaa aqbalo waa aadaabta waxa weeyaan baryada qofku markuu ilaahay kuku tuugo laga aqbalay ka mid ta adabta shanaad waxay tahay oo la rabo qofku markuu ilaahay tuugayo si ilaahay uga aqbalo inuu ku celceliyo baryada ilaah waxaa si markuu idhao inuusan ka gudbin saddex goor ugu yaraan ku celi saddex goor ugu yaraan ku celi nabiga sala allahu calay wasalam sidaasu ahaa mar nin reer baadiyaha maalin aan usoo ninaa soo galay saxaabi ah fiiri masaajidkuu soo galay masaajidkuu soo galay waxa wey inu reer baadiyaha xadiiskuma jirin masaajidkuu soo galay markaasuu waxa weeye wuxuu yidhi rasuulka allah xoolii waa baabeenoo wadooyinkii waa go-eena rabbi noo baray ilahay inuu roobna siiyo fa rafaca rasuululahi sala allahu alay slm yadihi gacmuu kor u taagay nabigu markaasuu yidhi allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina saddex gooruu ku celshay nabiga sala allahu alay wasalam isla isagoo taaganoo khudbadii jumcada wada ayuu waxa weya roobkii soo daatay ilaa hal usbuuc ma garatay toddoba maalmood ayuu roobkii socday marka waxa weya waa inaad ku celcelido baryada waa inaad ku celcelido baryada adabta lixaad oo laga rabo qofka markuu alla tuugayo waa inuu gacmaha kor u taago inuu gacmaha kor u taago xadiiska hadda aan sheegnay bukhaariy muslima wariyey gacmaha inuu kor u taagaana ku jirtay sidoo kaleeto axaadiis aad u fara badana ayaa waxa weyan tusayda waxaa ka mid ah axaadiista tusayda xadiiska cumar ibnu khadaab maalintii beder ee muslimiinta iyo gaaladu isku soo safteen muslimiintu kun gaal ayay ahaayeen oo hubaysan saxaabaduna saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyo dhowr iyo toban ha kufaartu kun gaalay ahaayeen saxaabaduna waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban kufaarta marka sad waxa weyn kun gaalay ahaayeen oo hubaysan muslimiintuna maxay ahaayeen waxa weyn dh saddex boqol iyo dhowr iyo toban nabigu markuu arkay sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan wuxuu yihi cumar ibnu khadaab fastaqbala nabiyullah qiblada u jeestay fiili inaad qiblada u jeesataa la rabaa gacmahana kor u taagto gacmahana inaad kor u taagto qibladana u jeesato waxa weeya nabigu qiblada u jeestay gacmahana koru u taagay uma madda yadayh u yidhi markaasuu u qayla dhaansaday rabbigiis allahuma anjiznii maa wacadtani ilaahow ii oofi waxaad ii ballan qaatay allahuma aatini maa wacadtani allaw isii waxaad ii ballan qaaday waxa weeyaan wuu ku celceliya nabigu sala allahu caleyh wasalam ilaa gacmaha kor u taagay qibladana waa ujees waa u jeeday ilaa go-ii oo kor u saarnaa uu gadaal u dhacay abubakar baa u yimid markaasuu inta go-i soo qaaday uu waxa weyan garbaha u saaray nabiga sala allahu alay waslam markasuu yihi rasuulka allow waa kugu filanta baryadaanu ilaahayna waa kuu oofinaya wuxuu kuu ballan qaaday sidaas buu ku yidhi taas marka maxay kutusaydaa waxay kutusaydaa in qiblada loo jeesto marka alla la baryayo gacmahana sare loo taago gacmahana sare loo taago gacmahana sare loo taago taas ayay kutusaydaa sidaasoo kaleeto waxaa la rabaa oo ka mid a nabiga sala allahu alay sl xadiiska saxiixa sida ka sugnaatay wuxuu yidhi ina allaha xayiyun kariimun yastaxyii idaa rafaca rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifraa khaa'ibatayni ilaahi weynaa waa mid xishood badan waana mid deeq badan uu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam alla waa mid xishood badan waana mid deeq badan oo wax bixin badan qofku markuu gacmaha alle xaggiisa u taago fiiri qofka halkuu gacmaha u taagin ilahay xaggiisa u taagin koraa loo taagin gacmaha hoos loo taagin mahada koraa loo taagin alle xaggiisaa loo taagin gacmaha markuu addoonku gacmaha taago oo alle xaggiisa u taago ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo labadii gacmood oon waxba ku jirin ilaahay waxbuu ugu soo rida fiiri wixii uu weydiisto ugu rida saddex maadoo no saddex maaduu ilahay mid siiya qofku markuu tuugo inuu wuxuu weydiistaba gacanta ugu soo rido iyo inuu waxa weeyaan balaayo kusoo socotay uga celiyo baryada iyo inuu ajar meel ugu dhigo marnaba ku qadi maydid marka inaad ilaahay iska tuugto wey sidaas darteeda gacmaha inuu kor taagaa aadaabta muhiimka ay ka mid ta aadaabta toddobaad waxaa ka mid ah qofku markuu alla baryayo af wasaqa waynusan alla ku baryin oo uraya waa inuu afkiisa nadiifiyo isagoo cadayday oo afkiisu nadiif yahay uu ilaahay tuugo maxaa yeelay afkaad markaad nadiif ka dhigto ilaaha raalli kaa noqon cadayga ilaahay baa raalli ku noqon nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yihi madharatun lilfami mardaatun lirabbi cadaygu rabbina raalliyu ka dhigaho alla raalli ku noqda afkana daahiru kaaga dhigi marka aadaabtaas toddobadaa asbaabta keeni kartay ka mid tahay in baryada ilahay kaa aqbalo in baryada ilaahay kaa aqbalo waxaa kaloo muhiima rabaan ku daraynaa waqtiyaal gooni ah oo baryada ilaahay si gooniya u aqbalaa jirta inaad waqtiyaalkaas la raadsata waa muhiim waqtiyaalkaas waxaa ka mid ah thuluthu leyl alakhiir habeenku markuu saddex isku dhigo oo waxa weeyaan laba meeloo tagto marka habeenka saddex loo qaybiyo ee laba qaybood ay tagto hal qaybuhu harto markaasoo kaleeto baryada lama soo celiyo ma garad lama soo celiyo sidaasna nabi maxamed aa sheegay sal allahu alay wasalam xadiis bukhaari muslim ah ayaa nabigu ku sheegay sala allahu caleyh wasalam oo nabigu wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa kula leylati ilaa samaai dunya rabbigeen wuu u soo degaa habeen kasta samaau dunya xiina yabqaa thuluthu leyli alakhiir marka habeenka saddex loo qaybiyo qaybu markay ka harto rabbi markaas wuxuu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah yaa ibaryayoon ka aqbalaa rabbi yaaba leh fiili ka horan qofka saacadda iska hurdayay rabbina wuxuu leeyahay yaa ibaryayoon ka aqbalaa adigana waxa weya baahi socotaad kulligaa baahi socotaad caafimaadaad u baahanta jannaad u baahanta risaaqadaad u baahanta duriya dayiba awlaad baariyaad u baahanta balaayooyin dhaman in alla kaa magan gelshaad u baahanta cadaab alla kaa magan gelsho cudur alla kaa magan gelsho balaayooyinka cabsida gaalada cadowga makriga kulli intaasoo dhibaato oon la koobi karin in ilaahay kaa badbaadiyaad u baahanta intaasoo wanaag iyo khayr ama alla inuu kusiyaad u baahanta waxaasoo dhan cid kuu awoodo allahayn ma jirto rabulcaalamiina wuxuu leeya yaa ituugaya oon ka aqbala markaasaa iska seexad ka war waa ayaan daro marka ilaahay wuxuu leeyahay man yas'alunii fa ucdiya war yaa wax iweydiisaayoon siiya saasuu alla leeyay markaas saasuu leeyay man yastaqfirun man yastakfirunii fa aqfira lah yaa dambi dhaaf iweydiisanayoon u dambi dhaafa uu alla leeyay waa xadiis bukhaari muslim ah marka saacaddaasoo kale inaad isku aadido aaday u wanaagsanta waxaa ka mid a waqtiyaalka muhiimka ah ama waxa weeyaan salaada markaad tukaydood sujuudsantahay ood wejiga ku haydo dhulka ood ilaahay weynaa xibnahaaga xibinta ugu qiimaha badan ee wejiga ugu sharafta badan markaad dhulka dhigto ee aad allah isku dulaynaydo markaas waa marka addoonku alla ugu dhow yahay baryadan alla ka aqbalo nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixa oo uu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku rabbi wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay marka uu sujuudsan yahu rabbi ugu dhow yahay fa akhiru ducaa baryada badiya xadiis saxiix muslimka xadiis kale wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam wa ama sujuud fajtahiduu fiihi biducaa war markaad sujuudsantihiin baryada ku dadaala fa inahu qaminun an yustajaaba lakum xaqiiqo waxaa ah in laydinka aqbalayo waa xaqiiqo maaha wax shaki ku jiro nabi maxamedaa sheegay sala allahu alay wasalam ana xadiis muslim uu wariyey waxaa ka mid a maalinta jumcadoo kale maalinta jumcadoo kale baryada in aad u badiyo saacatulijaaba ku jirta nabigaa sheegay sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi maalinta jumcada waxaa ku jirta saacad uusan waafaqayn qof muslimah oo taagan oo tukanaya oo alle uu qayr weydiisto ilaa alla waa siiya bukhaari muslim xadiiskaasna wariye waxaa ka mid ah dubur salawaat almaktuubaat salaadaha shanta ah oo waajibka ah qofku markuu ka baxo baryada waqtiyaalka la aqbalay ka midta oo xadiis saxiixa nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa la weydiiyey ayu ducaai asma rasuulka allow baryada tee ilaahay ugu aqbali ogyahy baryada ilaahay ugu aqbali ogyahay waa tee markaasaa nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam jawfu leyli alaakhir habeenka waqtigiisa dambe wa duburu salawaati almaktuubaat iyo salaadaha shantaho waajibka qay mid gadaalkooda markii salaadaha laga baxo waqtiyaalkaas ilaahay labada waqti uu duca ugu aqbali ogyahay weeyaan xadiiskaas abu daawuud ayaa wariyey macnahaas tusaya raqamka saddex kun iyo afar boqol sagaashan iyo sagaal marka waktiyaalkaas waxaa ka mid a waqtiyaalka baryada aan la soo celin marka muslim iyo gaala dagaalamayaan muslim iyo gaala markay dagaalamayaan oo laysku soo safto gaalna halkan ka soo jeedo muslimna dhankan markaas waxa weeyaan baryada lama soo celiyo nabiga sala allahu alay sl wuxuu yihi fintaani laa turadaan ow qalamaa turadaan ha laba duco in la soo celiyaaba waa yarta horaa laga aqbalaaba labadaas markaa nabigu wuxuu sheegay waxa weye waxaa ka mid a waa cinda alba'si xiina yulxamu bacduhu bacda waxa weeyaan marka dagaalku jiro ee waxa weeyaan birta laysku bilaabo macnaha dagaalkii bilowdo markaas weeye waxaa ka mid a waqtiyaalka baryada aan la soo celin oo baryada la aqbalo adinka iyo aqrinka dhexdooda adinka markaad maqashu dhammaado inta adinka ajiibto nabiga ku sallido sala allahu caleyh wasalam baryada markaas aad aad ilaahay toogto lama soo celiyo oo nabiga xadiis saxiixa ka sugnaado nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam laa yuraddu adducaau bayna alaadaani waaliqaama adinka iyo caqinka dhexdooda baryada lama soo celiyo waa la aqbalaa horaa laga aqbalaa ilahay kugu soo celima waana xadiis abu daawuud uu wariyey shan kun afwan shan kun maahan waa shan boqol labaatan iyo kow wey shan boqol labaatan iyo kow ayuu ku wariyey abu daawuud tirmidina wuxuu ku wariyey laba boqol toban iyo labo marka waqtiyaalkaas in si gooniya loola raadsado waxaa ka mid a wati meelaha ducada si gooniya lagu aqbalo qof muslim oo kaa maqan inaad u ducaydo qof walaalka oo kaa maqan inaad u ducaydo ayadana waxa weeyaan waa mustajaabu oo dacwada ilaahay uu aqbalay ka mid tah ayadana xadiis saxiixa oo muslim uu wariyey ayaa ku soo arooray asbaabo waxaa jira baryada qofka ilahay inuu ka aqbali diido keena waa inuu qofku ka fogaado duraba baryada in laga aqbalo asbaabo waxaa jira in ilaahayba ka aqbali diido keenaya oo waa maxay waxay tahay ko inuu dembi ama qaraabogoysnimuba ku ducaysan qof muslim aho qaraabadiisiio baahana usoo socda markaasu leey ilahu hay tusi qofkiiba qaraabogoysnimu kaas ama waxa weeyaan dembiyuba ilahay weydiisan wax dembiyoon xaaraana uu ilahay weydiisan wuxuu le ilaahu ii fudude wadan gaalo inaan tago uu leey xaaraanu ilahay weydiisana ka war xaaraanna ilaahay ma yeelo wax xaaraanu ilahay ka barya ilaahu rabbiyo mar un maraykanka igee uu leey ha allow meel un kufaaru joogto ha reer yurub allow mar wadan reer yurub igee uu leey fiiri xaaraanu ilahay weydiis war ilaahay caasin taas alla kaa aqbalin ma ama tag ama ha tegin haddaad tagto xataa alla kaama aqbalin un waxa weeyaan waa dembigaagii iyo macaasidaadii oo waxa weya musiiba kugu sii dhacday wey musiiba kugu sii dhacday wey barya la aqbalay lama yidhaha taas marka waa dembi inaadan weydiisan alle ha qabiil qabiilkaaga iyo qabiil kala dagaalama markaasa waa le ilahu qabiiladayda u gargaar acuudu billah waa dembi inaad sidaas tigahaba dembiba ma ilaaha waxa weya qabiil qabiil la dagaalamayo muslim isdilaya miyaa ilaahi weynaa dulmi weeye ma dulmiya alla u gargaara waa dulmi calaa kulli xaal wax kastoo macsiya ilaahay haddaad weydiisato dembiyay kugu tahayba iska daa in lagaa aqbalee qaraabagoysnimo haddaad alle ka barido iyadaaba dembi kuugu filanba marka waxaa kaloo la rabaa inuu iska ilaaliyo waxa weeyaan tacjiilka waxyaalaha asbaabta keena inaan ilaahay baryada aqbalin waxaa kamid a inuu inta ilaahay baryo yidhahdo n waaba waana ducaysta dhowr goor laigamana aqbalin nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxa weeyaan qofka ilaahay waxa weeyaan markuu ilaahay baryo waa laga aqbalaa hadduusan dembi ku ducaysan qaraabagoysnimana uusan ku ducaysan waxa weeyaan uu uusanna degdegin waa maxay degdegidda degdegid waxa weeyaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam degdegid waxaa la yidhahdaa inuu yidhahdo allaan baryay laigamana aqbalin marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam qofku markuu ilaahay baryo saddex maadaa mid la siin wixii uu weydiistay in la siiyo ko in waxa weeyaan aakiro loogu dibdhigo ajar looga dhigo labo iyo in dhibaato kusoo socotay looga lexiyo saxaabadu markuu hadalkaas yidhi aad ulaya markaas yidhi rasuulka alla marka baryada waaba badaynaaba mar kastoon alla barinoso ama in nala siiyo in dhib nala ka celsho in ajar meelna loo dhigo saddexda sow ma ahan waan badinaynaa markaasuu nabigu yidhi allah ka badan si kastood u badidaan saddexdaasa mid alla ini siina ee wax alla qasbadiisa ku jiraa ma dhammaanayaan wey asbaabaha keena qofka inaan wax laga aqbalin waxaa ka mid ah inuu xaaraan cunay qof xaaraan cunay dhar xaaraana xiran waxa weeyaan xaaraan labisan ilahay wax kama aqbala isaga isdaalinaya nabiga sala allahu alay slam wuu ka sheekeeyey waxa weeyaan in waxaa dhacayuu yidhi qof waxa weeye nin oo basaasan oo boor leh oo gacmaha u taagaya cirka oo le yaa rabb yaa rabb wa madcamuhu xaraamun cuntadiisu waa xaaraan wa mashrabuhu xaraamun cabitaankiisu waa xaaraan waqudiya bilxaraam xaaraama lagu koriyey hilibkiisu xataa xaaraamuu ka samaysan yahy fa anaa yustajaab lidalika see looga aqbalinu yidhi waa wax lala yaabee isaga isdaalin qof xaaraan soo cuno xaaraan labisan oo xaaraan ku dhex jira baryo lagama aqbalo marka qofka raba baryada in laga aqbalo waa inuu ka fogaado oo waxa weeyaan xaaraan cunidda uu iska ilaaliyo asbaabahaas waxay ka mid yihiin asbaabaha keena ilaahay inuusan qofka baryada ka aqbalin marka insha allahu waa inaan ku dadaalno asbaabaha keenaya ilahay inuu baryada naga aqbalo aanna ka fogaano asbaabaha keenaya ilaahay weynaa inuu baryada naga aqbalo dikriga fadli badan iyo wanaag badan ayuu leeyahy asbaabaha keenaya ilaahay baryada inuu naga aqbalo waa inaan ku dadaalno asbaabaha keenaya inaan alla naga aqbalinna waa inaan ka fogaano oon iska ilaalino dikriga wuxuu leeyahy fawaaid aada u badan ibnulqayim ljawsiya kitaabkiisa alwaabil sayib toddobaatan iyo sagaal faa-iido ku sheegay oo ay ka mid tahay shaydaanka waa caydiya ilaahay raalliyu kaaga noqon murugada ilaahay waa kaaga wadin farxada qalbigaaga alla ku shubin ilaahay qalbigaaga waa ku xoojin wejigaaga alla waa ku nuurin risqigaaga alla waa ku waasixin iyo qeyrkeed waad ula laaban karta waad ka eegi kartaa waxa weyan alwaabil sayb marka kitaabka un baan laqbaynaynaa matniga yarkaa un baan waxa weeyaan laqbaynaynaa maadaama kitaab yar oo faa'iido badan uu yahay waxaan rabnaa qofku inuu alfaada uu dikrigaahu akrisanayo macnahooda fahmo oo uu markaas qalbigiisa uu ku ta'auro oo uu waxa weeyaan ku khushuuco oo markaasna qofka ajarkiisu ku weynaado marka matniga ayaan laqbanayna axaadiista uu soo arooriyay xadiid kastaba isagaa sheegaya waxa weeyaan meesha uu marjiciisa meesha hooseo xaashiyada ayuu ku sheegin kutubaha sheekh naasirudiin albani ayuuna badanaa xukunka uu waxa weeyaan uu u ictimaadi marka un wixii markaas xadiiskii markaas dacfi uu ku jiro ama ikhtilaaf ku jiro ayaan un ka tilmaamayna inta kale matniga un baan sheegaynaahe waxa weyan axaadiista takriijkooda uma bambaxayno bismi illaahi araxmaan araxiim xisn lmuslim almuqadima ina alxamda lilah halkaasuu kitaabku ka bilowdaa ina alxamda ammaan wanaagsan lilaahi allay usugnaato allah mudan ilaahay baa ammaan mudan naxmaduhu allaan ammaanayna naxmaduhu allaan ammaanaynaa wanastaqfiruhu allaan dambi wanastaciinuhu allaan kaalma ka dalbaynaa wanastaciinuhu allaan kaalma weydiisanayna on ka dalbanaynaa wanastakfiruhu allaan dembi dhaaf weydiisanaynaa wa nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda qofka adduunka waxa ku imaanaya iyo aaqilo waxaa dhib ku imaanayaa naftiisa shar ka timid wey sida ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wax allo waxaa dhib idinku dhaco waa wax gacmiinu shaqaysteen saas darteeda dhib kuu imaanma adduunka aakhirana kuu imaan ilaa midaad shaqaysatay maahan ilaahay marka naftaada un sharteeda ka magan kar wanastakfiruhu allaan dembi dhaaf weydiisanaynaa wa nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda wa sayi-aati acmaalinaa camalyaalkayaga xunxunna allaan ka magangelaynaa acmaashayada xunxun oo aan samaynay taas wey waxaan alle ka magangelayna haddaadan camal sayi-a ood samayday aysan ahayn ilaahay dhib kale kaagaba imaanma ilahay cidna ma dulmiyo subxaana soo ma jeedid wax alla waxaa dhib kuu imaanaya waa camal xumood samayduu ka yimi marka ayadaas ilaahay ka magangal wa sayi-aati acmaalinaa camalyaalkayaga xunxun ayaan ilaahay ka magangelaynaa oo dunuubta aan samaynay wey aan ilahay ka magangelaynaa man yahdihi llah qofka ilaahay hanuuniyo falaa mudila mid baadiyeeya lahu ma sugnaanin axadkii ilaahay hanuuniyo qofkii ilaahay hanuuniyo qof baadiyey kara ma jiro saas darteeda alla marka saasaan u weydiisaynaa oon uga baryaynaa inuuna hanuuniyo sababtoo a qofkii alla hanuuniyo cid baadiyey kartaa ma jirto waman yudlil qofka ilaahay baadiyeeyo oo baadi u qadaray falaa haadiya lahu axad hanuuni karaa ma jiro qof ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu u qadaray inuu lumo oo dariiqa xaqa uu ka leexdo cid hanuuni kartaa ma jirto ma jirto wa ashhadu waxaan qirayaa wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah mid la caabudo xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu alla maahane wa ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahane makhluuqaadku waxyaala badanay caabudaan nasaarada kirishtaankai nabi ciisa qaara caabudin hooyadiisay caabudin yahuuddii cusayr oo saalixay caabudin qaar malaa'igtay caabudin qaar geeday caabudin qaar lo-ay caabudin qaar tin ayay caabudin qaara dhagxaan caabudin laakiin kulli waxaas la caabudayo axad cibaadadiisu xaq tahay oo cibaadada xaq ulahu ma jiro allah maahane muminiintun allahay caabudaan inta kale marka cibaadada ay caabudayaan waa gardaro gar ma ahan waa gardaro xaq ma ahan waa baadil sababtoo ah alla asagaa abuurtay asagaa ku abuurtay asagaa ku risaaqa asagaa ku dilaya asagaa ku noolaynaya asagaa haddaad caabuddo janno kuga abaal marinaya asagaa waxa weeyaan haddii aad caabuddo janno kugu abaal marin haddaad caasidana asagaa ku cadaabi kara asagaa marka cibaada xaq u laakiin wax allo waxyaalaha kaloo la caabudayo hadday malaa'ig yihiin hadday nabi yihiin hadday weli yihiin hadday geed yihiin hadday tima yihiin hadday lo yihiin wax allo waxa kaloo la caabudayaa waxa weeyaan habay yaraatee haddaad caabuddana nacfi kuuma laha oo wax kuma tari karaan haddaad cibaadadooda iska daydana dhibaato kuma keeni karaan sidaas darteeda wa ashaddu waxaan qirayaa oo aan cilmi u leeyahay weeye aanna qirayaa dadka kalena ogeysiinayaa an laa ilaaha mid la caabudo xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu alla maahan alle isaga waa xaq in la caabuda waxdahu keligiis xaal uu yahay laa shariika mid cibaadada la wadaagaa lahu alla uma sugnaanin oo wadaaga ma leh mid cibaadada lalahu ma jiro wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxameda nabi muxamed cabduhu ilahay addoonkiis inuu yahay waa addoon ilahay lama caabudo nabiga sala allahu alay wasalam waa addoon alle soo ma jeedid wa rasuuluhu waana ergeygi alla soo diray fiiri cabduhu markaad tiri maxaad ka badbaadin huluwigii inaad nabiga inta derajo addoonnimo ka qaata ilahnimo gaarsiido waa qa- waa gaalnimo soo ma waad ka badbaaddo waxaad tiri waa addoon alle oo isaga lama caabudo wa rasuuluhu markaad tirina maxaad ka badbaadin nabiga inaad xaqiisii hoos uga dhigto ayaad ka badbaadin saas darteeda ilahay markuu nabiga ammaanayo meelaha ugu sharafta badan wuxuu ku ammaanay addoon alle inuu yahy addoon alle inuu yahay alla ku ammaanaa nabiga sub- dheelminta marka laga hadlaya maxaa layidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waxaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan allah addoonkiisa dheelmiya waa nabi maxamed sala allah alay fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa ilaahay wuxuu addoonkiisa u waxyooday waxa wuxuu u waxyooday fiiri addoonkiisiyaa lagu leeyay marka nabiga ammaan weeye in la yidhaha waa addoon alle soo ma jeedi ee ma aha nuqsaan kuma ahan marka cabduhu addoonkiis inuu yahay ayaan qiraya oo aan isaga cibaadada uusan waxba kulahayn haddana wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahan qirayaho ma ahan bashar caadiyehe basharka kii ugu fadli badnaa wey oo ilaaha doorto rasuul ka dhigay waa inaadan hoos uga dhigin nabiga xaqiisa ila hoos haddaad uga dhigtana waa waad ku gaaloobi haddaad kor uga qaaddo xaq ilahay sidana waad ku gaaloobi maxaa lagaa rabaa ad muslim ku noqon kartaa inaad u qirto nabigu inuu addoon alle yahay rasuulkii alle oo basharka banu aadamka oo dhan u fadli badnaa inuu yahay nabigu sala allahu caleyh wasalam sala allahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa aalihi wa calaa aalihi nabiga eheladiisana allaha ammaano wa asxaabihi nabiga asxaabtiisana allaha ammaano waman axadna ilaahay ha ammaano tabicahum raaca saxaabada biixsaanin wanaagga ku raaca oo iimaankoodii iyo acmaashoodii wanaagsanaayo saalixadaha ku raaca ilaa yowmiddiini maalinta lays abaalmaraa intii laga gaaro oo qiyaamaha yowmiddiin waa maalinta qiyaamaha wasalama ilaahay ha nabadge- nabadgelsho nabiga iyo ehelkiisa iyo saxaabadiisa iyo dadka raacaba wasalama ilaahay ha nabadgelsho tasliima nabadgelin kaiiran fara badan amaa bacdu intaas ka gadaal wuxuu ihi shiiku fa haadaa kitaabkan haadaada waxaa lagu ishaarin kitaabka fa haadaa kitaabkaanu mukhtasarun waa mid la soo gaabiyey mukhtasarun waa mid la soo gaabiyey uu yidhi ikhtasartuhu anaa soo gaabiyu yidhi sheega kitaab kalo min kitaabi kitaabkaygiyaan ka soo gaabiyey magaciisa la dhihi jiray addikru wdducaau wlcilaaju biruqa min alkitaabi wa sunna kitaabka magacaas leh oo kitaab weyn ahaa kaasaan kasoo gaabiyey kitaabkaas afar mujallaa lagu daabacay dabcaddii oo saddexaad afar mujallo wey marka kitaabkaas weyn ayaan qadar yar ka soo gaabiyey oo xisn muslimkaan kasoo dhex saaray ikhtasartu waxaan ku soo gaabsado yuri fiihi kitaabka xisn muslimkaa qisma aladkaari qeybta adkaarta aheed waxaan u sababta usoo gaabiyey maxay tahy liyakuuna kitaabkaanu inuu noqdo darteedan usoo gaabiyo yidhi liyakuuna inuu ahaado darteedan usoo gaabiyey khafiifa alxamli qaadidiisu miday fududda somalan arag ina jeebka la isaga rito waa kitaab fudud ha waxa weeyaan kitaabkan ujeedadan kalaha waxay ahayd uu yidhi kitaabku ha fududaado ko fil asfaari safaryaalka loo qaato safaryaalka marka loo qaadana inuu fududaado anu taasay dantaydu ahayd u yidhi taasaa ujeedadaydu ahayd waqad ik- waqad iqtasartu waxaan ku gaabsado yidhi calaa matni dikri dikriga matnigiisii xataa sheegi maa saxaabiga xadiiska wariyey sida badan ma sheego waxa weeyaan saxaabigii iyo sanad iyo sheegi maa lafdiga nabiga sala allahu alay slam oo dikriga matnigiisa ah intaasuu ku gaabsan intaasaan ku gaabsado yidhi waktafaytu waxaan ku kaaftoomo yidhi fii takriiji takriijintiisa takriij waxaa la ihahdaa xadiidkan waxaa weeyey kitaab hebel kitaabaha oo xadiiska wariyo sanadka ku wariya inaad tidhahdo kitaab hebelaa wariyey taasaa la idhaha takriij wuxuu yidhi xagga takriijka hal kitaabaan sheega yidhi markaan ka hadlaayo markaas wuxuu yidhi waktafaytu waxaan ku kaaftoomay fii takriijihi takriijintiisana bidikri masderin masderka waa kitaabka ula jeeda kitaabka xadiidka asal wariy wey hal kitaab inaan sheego ow masderin ama laba kitaab Ah, intaasaan ku kaaftoomay yidhi oo mimaa shay ah masderkaasu wujida xadiidka la helay fil asl asalkii asalkii meeshii laga helay hal masderaan sheega wir ama laba masder macnaa hal kitaabo asala ama laba kitaabo asalaan sheega wir wuxuu yidhi waman araada qofkii raba macrifata saxaabiyi inuu saxaabiga garto saxaabiga xadiidka wariyey inuu garto qofkii raba ow ziyaadatan ama wax ka badan fi takriiji xagga xadi- xadiidka takriijintiisa oo aniga haddaan hal kitaab sheego maalan bukhaarigan sheegay iyo muslim qofkii rabaa inuu ka badan ogaado bal bukhaari iyo muslim kutuba aan ahaynu ma wariyeen qofkii taasoo kale raba fa calayhi dushiisa waxa ahaaday birujuuci inuu u laabto ila alasl asalkii Ah, asalku uu sheega waa kee waa kitaabka hadda uu soo sheegay addikru wadducaa walcilaaju biruqa min alkitaab wasunna kitaabkii weynaa oo yidhi waa ka soo gaabiyey waa kaasaan ku sheega uu kuleeyahay si waasahan ugu sheeg sheegay waxa weyan meelaha uu ku yaallo soo ma jeedin marka wuxuu yidhi waman araada qofkii raba macrifata saxaabiyi saxaabiga inuu garto ow ziyaadata ama wax ka dheeraada fi takriij xagga takriijka fa calayhi dushiisa waxaa ahday macnaha fa calayhi waa inuu laazimaa birujuuci u laabasho uu u laabto ila alasli kitaabka asalka ahaa wa as'alu llaha allaan weydiisanaa caza allah gaalib ah wajalla allah weyn biasmaa'ihi magacyaalkiisaan ku weydiisanaa magacyaalka alxusnaa wanaagga badan iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa tilmaamaha alculaa ee sarreeya an yajcalahu kitaabkan inuu ka dhigan weydiisanaa khaalisan mid u baraxla oo gaar u ah liweji ilahay wejigiisa mid aanan dan kale ka lahayn oona isaga dartiis u sameeyo ilaahay u gooniya ilaahay inuu ka dhigan weydiisanaa allah alkariimi deeqda badan wa an yanfacanii ilaahay inuu igu anfacan weydiisanaa bihi kitaabka fii xayaatii noloshayda iyo wa bacda mamaatii geeridayda ka gadaal intaan noolahay alla inuu igu anfaco oo waa maxay kitaabkan qoridda uu qoray waa cibaado in inta ilaahay iga aqbalo uu adoon adduunka igu ilaaliyo ilaahay igu xifidiyo oo ilaahay adduunka igu ayido oo ilaahay adduunka igu gargaaro aakirana uu ilaahay igu anfaco kitaabkan aan qoray dadka akrisanaya inaan ajar ka helo aakirana saas ilahay igu anfaco marka adduun iyo aqrab alla inugu anfaco aanan la weydiisanayo wuxuu yidhi wa an yanfaca ilaahay inuu ku anfacaan weydiisaa bihi kitaabkan man qara'ahu qof alla qofkii akriya qofkii akriyaba ow dabacahu ama daabaca qofkii soo daabaca si dadku usii akristaan ow amase kaana qofkii ahada sababan sabab fii nashri kitaabkan faafidiisa inuu dad kale sii gaaro qofkii sabab u noqdana ilaahay weyna inuu ku anfaco ayaan weydiisanawey inahu alle subxaanahu waa mid nastahan oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayuu ka hufan yahaye weliyu daalika arrinkaas isagaa maamula arrinkaas alle isagaa weli u ah maamulo u ah inahu alle subxaanahu nastihidiisaa nastahaaye ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka hufaahon ka fogeynaahe weliyu daalika arrinkaas isagaa maamula walqaadiru caleyhi isagaana awooda walqaadiru caleyhi isagaa awooda inuu kitaabkan waxa weye aniga igu anfaco dadka akhristana ku anfaco ilahay isagaa awooda wsala allahu allah ammaano wasalama allaha nabadgelisho calaa nabiyina nabigeenna korkiisa muxamedin muxamed ahaa wa calaa ahlihi ehelkiisana ilaahay ha ammaano ha nabadgelsho wa asxaabihi nabiga asxaabtiisana allah ammaano allaha nabadgelsho waman qofna allaha ammaano nabadgelsho tabicahum raaca nabiga iyo saxaabada biixsaanin wanaag ku raaca ilaa yowmi diin maalinta lays abaalmara inta laga gaaro waxaa qoray yuri mualifka kitaabka alifay saciid ibn cali ibn wahab alqaxdaani oo bisha waxa weya safar kun afar boqol iyo sagaalkiian qoray fadlu dikri dikriga fadligiisa uu markaas ka bilaabay fadlu dikri dikriga fadligiisa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe fadkuruunii wardadow ixusa adkurkum waan inin xusaahe ixusa fadkuruunii ixusa bidaaca daaca igu xusa oo waxa weyan awaamirtayda qaata waxaan idinka reebayna ka fogaada sidaas weeye ixusa xuska ilaahay waxa weya kulli daacadiis o dhan wey waa inaad daaca ilahay ku xusto wax kastuu ku amray ilaahay markaad uu ku amray samaynayso ilahay baad xusaydaa wax kastuu kaa reebay markaad ka tegaydo dar alla uga tegaydana ilaahay baad xusaydaa ilaahay baad xusaydaa marka fadkurunii war ixusa oo daacadayda igu xusa inaad adeecdaan igu xusa adkurkum waan idin xusaah waan idin xusaaho waxaan idinku xusin haddaad ixustaan bilmaqfirati waraxma inaan inin dembi dhaafo inaan inin naxariisto ayaan idinku xusin marka ixusa aanin xusin qofka hadduu ilaahay ku xuso daacada alleh oo daaca alleh wuxuu ku xusayaa inuu dembi dhaaf u naxariisto hadduu macsi ku xusana caradiisa iyo lacnadiisu alla ku xusin walaa takfuruuni haygu kufrinina oo waa maxay caafimaadka indhaha dhagaha caqliga kulli wax alla waxa aad nicamta haysataan anaa ini siiyey daacadayda u adeegsada ilaahay weyna indhaha uu ku siiyey dhagaha uu ku siiyey caafimaadka uu ku siiyey dhaqaalaha uu ku siiyey caqliga uu ku siiyey cilmiga uu ku siiyey kulli waa nicam ilaahay nicamtaas shukrigeedu waxa weeye qalbiga inaad ka qirto ilahay inuu nicamta kuu galay afka inaad uga shukrido tiri alxamdu lilah daacadiina aad u adeegsato nicamtii uu ku siiyey waa inaad ilaahay daacadiisa u adeegsato indhihii uu ku siiyey maxaad u adeegsata waa inaad daacadiisa u adeegsato ilahay ku caabudo ood qur-aanka ku akrido ood diinka ku barato ood xaqa ku fiirido ood adduunkaagana uga shaqaysato dhegihii ku siiyey ilaahay daacadiisa u adeegso ku dhegayso xaqa soo ma jeedid adduunkaagana uga shaqayso xoogiyu ku siiyey daacadiisa u adeegso dhaqaaluhu ku siiyey daacadiisa u adeegso laakiin ka waran indhihiiu alla ku siiyey markaasaad ilaahay ku caasina allihii ku siiyey laftigiisaad ku caasine markaasaad waxaad ku fiirin shaniimooyinka iyo xaaraanta iyo waxa weeyaan telefishinada wasaqda ka socota iyo qurunkaas ayaad ku fiirsan waa indhihi alla ku siiyaday wax alla kaa xarimaad ku fiirin gabadhi inay firido nin ajnabi ka waa ka xaaraam ninkii inuu fiiriyo gabadh ajnabi ka waa ka xaaraan uu ku fiirin ka war waana indhihi alla siiye wuxuu ku caasay dhegihii alla siiyo la rabay qur-aanka dhu ku dhegeysta muusiqay ku dhegeysan ka war allihii siiyey ku caasina qofkaas ka war ilahi wuu ku kufri ya dhaqaale alla siiye dhaqaalihii ayuu u adeegsana xaaraan xaaraan u adeegsan inuu dad ku dilo inuu dad ku khiyaano inuu dad ku dhaco inuu waxa weeyaan kusoo gato hees iyo muusiq iyo qurun inuu zino ku raadiyo inuu qamro ku cabo kulli qof kasta oo ilaahay xalaasha uu siiyey dhaqaalaha uu siiyey ilaahay ku caasina ilahay waa ka kufri marka war ilaahay weynaayo wuxuu leeyahay war hayga igu shukriya ee hayga kufrina shukriga waa maxay saddex shay wey nicamta alla ku siiyey waa inaad daacadiisa u adeegsato ko qalbigana waa inaad ka qirnaato alla inuu nicamtan ku siiyey labo carabkana waa inaad ilahay ka ammaanto ila isaga nicamta ku siiyey saddexdaba shukri wey ilah wuxuu ihi fadkuruni xusa adkurkum waan inxusaahe washkuruu lii war nicamtayda iiga shukriya walaa takfuruna war haygu kufrinina oo nicamtii aan idin siiyey anugu aniga haygu caasinina saasuu alla leeyahy subxaana wa tacaala ilah wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow udkurullaha alla xusa dikran xus kahiiran fara badan ilaahay waxaad xustaan xus xus fara badan hal mara maaha laba ma aha waa inaad xuska ilaahay badidaa xuska ilaahay daacadiis oo dhanna waa xus markaad tukaydo waa xus ilaahay qur-aanka markaad akriydo waa xus ilaahay haddaad soomaydo waa xus ilaahay adkaarta iyo tasbixda markaad akriydo waa xus ilaahay marka xus aad u fara badan oon mar iyo wakti iyo aan lahayn ee mar walba iyo makaan walba oo ku manaasiba aad waa inaad wadaa oodan xuska ilaahay aadan joojin ilah wuxuu yihi subxaana wadaakiriina allaha ragga ilaahay xusa kahiiran in fara badan iyo wadaakiraati gabdhaha ilaahay xusa kahiiran in fara badan acad allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ragga ilaahay wax badan xusa iyo dumarka ilaahay in badan xusa ilaahay dembi dhaaf iyo ajar weyn u diyaariyey yay yihiin marka nabiga sala allahu caleyh wasalam nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay xadiis saxiixa oo waxa weeyaan abu daawuud uu wariyey abu daawuuda wariyey kun iyo saddex boqol iyo sagaal raqamka uu ku wariyey nabiga wuxuu sheegay sala allahu caleyh wasalam labada isqabta oo gabadha iyo wiilka isqabaa haddii hurdada mid ka soo kaco oo kii kale uu kiciyo oo laba ragca ay tukadaan mid walbaa laba ragcoo tukada ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu qoraa oo ku daraa inay ka mid yihiin wadaakiriin allah kahiiran wadaakiraat fiiri waa labada ragca kaliya qof walbaa tukaday midaa soo kacay kii kaleu kiciyey markaasay laba laba ragco ay tukadeen qof walba laba ragco ka badan haday tukadaan iska daa waaba kasii fiican laakiin laba laba kaliya hadday tukadaan waxa weeyaan ilaahi weynaa wuxuu ku daraa inay labaduba ka mid yihiin wadaakiriin allaha kahiiran wadaakiraat maxay markaa hadday daakirin yihiin maxay xaq u yeelanayaan sidii qur-aanka alla ku sheegay lahum maqfiratan waajran cadiima soo ma jeedid dembi dhaaf iyo ajar weyna alla siina wey macnaheedu soo ma jeedid marka marka waxaa la rabaa dad wanaagga isku kaalmaysta inay noqdaan ilaah wuxuu yidhi subxaana wadkur xus rabbaka rabbiga fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus tadarucan mutadarican xaalad ilaahay isku dullaynaydo oo inaad u baahan tahay daciif tahay qirayda ilaahayna qari yahay qaadir ah wakiifatan xaalad ka cabsanaydo wa duuna aljahri adoon dikriga kor ula qayliye waxbaa qayliye qaylo looma baahna axadka aad aad xusaydaa qalbiga waxa ku jiro ogya iska daa carabka soo baxay marka uma baahnid inaad qaylo dhaamido waxaad u baahan tahay inaad ilaahay xusto adoo qalbigaa ikhlaas iyo hod ilahay ku xiran yahay wa duuna aljahri adoon kor u qayliye min wa duuna aljahri adoon kor u qaadayn min alqawli hadalka bilquduwi aroorta ilahay xus waqtiga subaxda horaa waqtiga subaxda horaa ilaahay xus waa maalinta waktigeeda hore ilaahay xus wal aasaale galbihiina ilaahay xus aasaal waa jamcu asiilin asiil waxaa la ihahdaa casirki iyo maqribka inta udhaxayda aa la hahda asiil wal aasaali galbihiina ilaahay xus walaa takun ha ka mid noqon min al haafiliina dadka ilaahay halmaansan oo qalbigoodu ilaahay uusan ku xirnayn oo iska socdo sida xoolihii u nool inuu wax cuno inuu wax cabo inuu shaawo guto inuu iska seexdo sida xoolihii dadka u nool xoolaha hadhow la xisaabi maayo oga wad aakhire markaa tiga xoolaha la xisaabi maaha oo la dhihi maayo haye maxaad cibaadahaod soo samaydeen laakiin qofka sida xoolihii iskaga soco socda ilahay ka yeeli mabri waa la xisaabina marka war dadkaasa lamid noqon kaafiliinta ah wadkur xus rabbaka rabbiga fii nafsika nafsadaada dhexdeed ku xus waa maxay siran wey si qarsoodiya ilahay xus wey fii nafsika waa maxay siran qarsoodi ilahay xus hala jahrin tadarucan adoo ilahay isku dulaynaya markaad alla xusaydo ma ahan inaad waxa weeyaan aad subxaan allahi subxan allahi meel kalaadna ka hadle qalbigaaga meel kaluba jira waxaa la rabaa subxaan allah markaad ku dhawaaqaya macnaheeda in qalbigaagu taabto ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog waa inay qalbigii kaaga jirto oo ilaahay aad qalbigaaga kusoo xaadirsato weynankiisa markaas ilaahay xus tadarucan adoo ilaahay isku dulaynaa wakiifatan adoo ilaahay ka cabsanaa wa duuna aljahri adoon kor u qaadayn min alqowli hadalka bilquduwi aroorta ilaahay xus waktiga maarka aayaadka waaweyn ay koonka ka muuqanayaan habeenaa joogay waa la qaadi maalinaa la keeni isbedelka koonka ka socda sooma jeedid ilaahay awoodiisi aad ujeedaa oo daahiro isbedelays oo ilaahay anaha waxaan ula jeedaa oo makhluuqii wax ka bedelayo aad ujeedaa awoodi allo daahir ah oo koonkii suu u socday wax ka bedelaya hadda fiiri habeenaa joogay ilaahay habeenka tawadu maalin keeni so uma jeedid awoodi alle so uma jeedid marka waktigaas ilaahay xus aad ujeedo aayaadkii kowniga ahaa oo ilaahay weynaa subxaana watacaala uu kala bedelayo wal aasaali galabyaalkii ilaahay xus ayadana galbihii waa waktiga lakala bedelaya maalinaa joogay maalinkii ilaaha wadayay markaasuu habeen keenin allaha saas wax u maamulayo awoodiisa aad ujeedo allahaas xus waktigaas walaa takun ha ka mid noqonin min alhaafiliina dadka ilaahay halmaansan oo dikriga ilaahay ka go-ay dad waxaa jira dikriga ilahay ka go-ay bal meesha carabkoodu dikriga alle uu ka ku noolaa lahaa oo uu ka qoynaa lahaa carabkoodu waxa weya xaaraan iyo cayd iyo diin caayid iyo nabi caayid iyo waaba kufaar kuwaas ade kuwa diinta cay ayago de waaba iska gaalaba olaysan muslim ahayn kuwaas laakiin qaar kale waxaa jira muslim oo iyagu diin iyo nabi iyo caayayn oo muslima laakiin haddana carabkii aan wax badan ilahay ka xusayn taasaad arkayda kaafiliin iska nasiib daro wey ayadan kuwa hadee diinkii ku caayay carabkii o hadee nabiga caayayo ilahay caya kuwaas ayago iska gaalo hadee xusba olaysan ka ansixaynba digriba ka ansixima salaadna ka ansixima hadday tukadaan ilaa ay soo islaamaan wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mathalu ladii qofka tilmaantiisa yadkuru rabbahu rabbigiis xusaya qofka rabbigiis xusaya waxa weeyaan tilmaantiisa iyo waladii qofka laa yadkuru aan xusayn rabbahu rabbigiis mathalu lxayi qof nool iyo walmeyiti qof dhintay ka dhigan yihi qofka allah xusaya ee waxa weeyaan carabkiisa ka xusayo ee qalbigiisa ilaahay ka xusaya iyo qofka aan alla xusayn waxay la mid yihiin qof dhintay iyo qof nool siday kale yihiin qof dhintay wax nacfiya miyuu leeyahy malaha soo maaha qofka aan alla xusayn waa nuucaas wax nacfiya wax qiimaa ma leh qofka nool waa qof qiimale soo maha qofka ilaahay xusaa qalbigiisa nool marka nacfiyu leey marka qofka aan alla xusayn wax qiimaa ma leh xadiidkaas abu muusa alashcari cabdullahi ibnu qays ayaa nabiga ka wariyey sala allahu aleyh wasalam wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam alaa ukhbirukum war miyaanan idiin sheegayno idinkaga warramayn bikhayrin bikhayri acmaalikum acmaashiina wax u qayr badan wa askaaha acmaashiina kan ugu dahirsanaanta badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa allihiina boqorka ah agtiisa camalka ugu qayr badan oo ugu dahirsan wa arfacihaa acmaashiina midka ugu sarreeya fii darajaatikum darajooyinkiina oo ilaahay darajooyinkiina ku dallacsiinayo wa khayrin lakum mid idinkaga qayr badan min infaaqi dahabi dahab inaad sadaqaysataan wal wariqi lacagta fidada leeha inaad sadaqaysataan wax idinkaga qayr badan mayniin sheega wa khayrin lakum wax idinkaga qayr badan mayniin sheegaa min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina oo gaaladiiya oo fa tadribu aad garaacdaan acnaaqahum qoorahooda ood qooraha ka jartaan oo jihaadka aad gashaan wax jihaadka fadil badan mayniin sheega wa yadribu ayagu inay garaacaan acnaaqakum qoorihiina oo idinka ay idin dilaan ood shahaado heshaan wax ka qayr badan mayniin sheega oo shahaadada ka fadil badan ka waran cibaadada intaas la ajire qaaluu waxay dhahdaan saxaabadu balaa inaadan noo sheegin iska badaa rasuulka allow noo sheeg taas wax la dayi kara maba ahane taas noo sheeg rasuulka allo qaala nabig wuxu uhi dikrullahi waa ilahay dikrigiisa tacala alla waa sarreeya fiiri dikriga alle marka muxuu ka qayr badan yahay ko dahab inaad sadaqaysato sidaa ka qayr badan fido waa lacag kaleeto oo waxa wey qalinka ah oo qaaliga ah inaad sadaqaysataan ay dikriga alla ka qayr badan jihaad inaad gashood gaaladaydo asaga ka qayr badan in adiga gaaladii ku disho shahiid aad noqoto dikriga alla ka qayr badan intaasoo dhan yaa ka fadil badan dikriga alle ka warrama xadiidka waxaa wariyey abu darda cuwaymir ibnu caamir radi allahu canhu ayaa xadiidkaas wariyey marka waxaa jira meeshaan ishkaal oo waa maxay axaadiis saxiixa waxaa ku sugan nabiga sala allahu alay slam ninaa u yimid markaasuu rasuulka allow cibaada jihaadka la ajar eg iisha nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay slam laa ajidu kuma helayo waa ku celceliyey wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alay slam ma awoodaa mujaahidku markuu jihaadka aado inaad soon xirato oo aadan afurin ilaa uu soo laabanayo salaadna aad gasho oodan salaadaas ka bixin ilaa uu mujaahidku soo laabanayo miyaad awooda waxaan dhacday mujaahidka afar bilood iska maqnaanta intaas soon ma isku xiri kartaa iyo salaad mayuu yidhi nabiga sala allahu alay slam taasaa udhigantu yiri wax kaloo udhikanaa ma jiraan xadiidkan wuxuu leeyahay jihaadka iska daay xataa shahaadada jihaadka meesha ugu sarreeya ina jihaada shahaada hesho soo maaha waxaa ka ajar badan dikriga see loo jamcin waxaa loo jamcin xaafid ibn xajar ayaa jamciyey culammadu qaabkay u jamciyeena caddeeyey wuxuu yidhi dikrigan xadiidkaanu sheegaya waa dikri kaamil ah oo waa maxay dikri kaamil ah dikri kaamil waxaa loola jeeda carabka ilaahay baad ka xusin ko qalbigaagana waxaad soo istixdaarsan amaaad qalbigaaga ka dareemin ilaahay cadamadiisa iyo weydankiisa maahan qof haafil ah qalbigii waxaad ku soo xaadirsan ood qalbigii ka dareemin ilaahay cadamadiisa iyo weydankiisa markaasaad uga cabsan carabkiina ilaahayaad uga xusin dikrigan horta la sheega waa kaas jihaadka uu ka fadli badan yahayna waxa weeyaan qof gaaladii la dagaalamayo laakiin aan dikrigii qalbiga alle kasoo xaadirsayn waxoogaa un gacantuu ka rirridin hubki kaas wey saas wey laakiin mathalan fiiru yidhi hadday bicagsi dhacdo oo waa maxay qofkii gaaladii la dagaalamaya qalbigiisa ilaahay weynaa kusoo xaadirsanaya cadamadiisa iyo weynankiisa cabsidiisa iyo mid carabka kaliya alla ka xusayn qalbigaba ilaahay kusoo xaadirsayn waxaa ajar badan waxa wey midkaas jihaadka waana midda xadiiska kale nabigu ku sheegay sala allah alay wasalam haddii qofku marka isku darsado oo carabka ilaahay ka xuso qalbigiisa ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa kusoo xaadirsado jihaadkiina uu ku darsadona waa darajadii ugu sarreeyay marka sidaasay noqonaya haddii la yidhahdo fiiri jihaad gooni ah oo aan qalbigii qofkii kusoo xaadirsayn cadamada ilaahay iyo weynankiisa carabkiina uusan dikri ka akrin gaal kaliya huse uu hubka la dhici iyo qof kaliya oo waxa weeyaan qof oo carabkana alla ka xusaya qalbigana ilaahay cadamadiisa kasoo xaadir kusoo xaadirsanaya waxaa ajir badan qofkan alla xusaya waa xadiiskaana caddaynaya haddii waxa weeyaan qofkii waxa weeyaan uu gaaladii la jihaabayo oo waxa weeyaan carabkiina alla wuu ka xusaya gaaladina uu la jihaaday iyo mid carabka kaliya alla ka xusayana jihaadka ajar badan jihaadka ajar badan hadduu isku darsadana oo carabkii alla waa ka xusin qalbigii ilaahay cadamadiisa weynankiisiiyo kusoo xaadirsan gaaladiina waa la jihaadan waa darajada ugu sarayda taas marka jihaadka uu ka ajar badan yahay dikrigu waa maxay waa jihaad ka khaali ah oo ka maran waxa weeyaan dikrigii iyo istixbaarkii qalbiga ahaa oo cadamada ilahay uu qalbiga qofka kusoo xaadirsanay shayga ugu muhiimsan dikrigana waa qalbiga inaad kusoo xaadirsato ilahay weynankiisa iyo cadamadiisa ee alfaada kaliya carabkaa ma ku filna kuma filna halkaasaan insha allah ku joojinayna wallah subxana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina mxamed